alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiina wاlcaaqibaة lilmuttaqiina walaa cudwaana ila clى اlظaalimiin wslى اllahu clى nabiyina mxamadi wclى aalihi waصaxbih waslama tasliima kaiira waa qisadii saddexaad ee ka mid ahaa qisaska laga soo wariyey nebigeeni moxamed calayhi الsalaatu wasalaam iyo saxaabadiisii ee qofka muslimkaa ee maqla iimaanu kordhinaya waanana u noqonaaya casharo iyo duruus axkaam iyo masaa'il sharcigana uu ka baranayo qisada afraad oo kooban in shaa allahu tacaala waxa ay ku saabsan tahay nin iyo xaaskii nebigeeni maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa inooga warramay waxay ahaayeen zawjayni saalixayn laba qof oo wanaagsan oo xaqa ilaahay gudaya ka khalqigaba daahirkooda iyo baatinkooda korkooda iyo kalkooda labadaba wanaajiyey bay ahaayeen waxaa ku dhacday baahi iyo gaajo daran oo adduunyada ilaahay subxaana wa tacaala jacayl qofka uu jecel yahay ilaahay kuma bixiyo oo dad badanoo ilaahay ka fog oo waxaa jira adduunyadu ay u buuxdo iyo kuwo badan oo ilaahay u dhow subxaana wa tacaala bal dadka kuwa ilaahay ugu dhowa haddana adduunyada ka fara maran oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam kaana yabiitu layaaliya laa yajidu min addaqli maa yamlau bihi baطnahu waxaa soo mari jiray habeenno xidhiidha oo gaajo uu ku seexan jiray khaawiya albaطn iyadoo calooshiisu ay maran tahay oo timirta nooca u liitay inagu caamida aynu dhaano aanu ka helin wuxuu ku gaajo baxo arrintaas su-aal baa la iska weydiin karaa limaada jawaabtu waxay tahay haddaad su-aal iska weydiisa maxay ku dhacaysaa dadka ilaahay uu jeceliya ilaahay aada ugu dhow inay dhibaatooyinkaasi ku dhacaan faqri iyo gaajo iyo baaho iyo baahi lianna addunya laa qiimata laha cinda allah adduunyadan aan ilaahay agtiisa qiimaba aan ka lahayn ilaahay dadka uu jecel yahay wuxuu jecel yahay agtiisa qiimaha kale wuu siiye iimaan salaax iyo toosnaan alla ka cabsi diinku dhaqan cilmi ay shareecada u yeeshaan maca alcamal oo camalfalla waxa weeyaan uu la socdo laakiin adduunyadu ilaahay agtiisa qiimo kuma laha laa qiimata laha cinda allah walihaada bay dhacdaa dad wanaagsan oo ilahay agtiisa darajo kulli inay ka qadaan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay ninka inuu guriga ka baxay bal isagoo wax ay cunaan baadi doonaya intii uu sii maqnaa gabadhii saalixadda ahayd ee gabadha wanaagsan ahayd allah subxaana wa tacaala ayay bariday waxay tihi allahuma rzuqnaa maa nactajinu wamaa nakhtabizu ilaahayow waxaad nagu arsaaqdaa waxaanu cajiinno macnaa aanu qooshno kadibna aanu khubus iyo roodhi aanu aanu ka samaysanno intaasay ilaahay subxana wa tacaala weydiisatay xaalad dhibaatana waa ku jirta ninkii oon waxba haynin baa soo noqday wuxuu arkay iyada oo distidii qooshku ay buuxdo afka ay taagantahay baashii midxinkii ay qamadinka iyo heedda iyo waxyaabaha ilaahay uu ku arsaaqo ay ku ridqi jireenna iyaduna ay raashin ridqayso moofadii ay wax ku duban jireenna waxaaba ku jira hilib hilib baa dubmaaya oo moofadii ugu jira ninku wuu yaabay waxan oo dhan waa qooshkii oo buuxa waa midxinkii ama makiinadii oo wax ridqaysa waa moofadii oo hilibu ugu jiro isna ugu moofoobayo dabeeta ninkii gabadhii buu la hadlo wuxuu kuhi min ayna haada halkee arsaaqadan ay nooga timi qaalat min risqi illaah ilaahay subxana wa tacaala risqigiisii weeyey cid xataa la soo mariyo sabab looga dhigo iyadoo wax u sida u timi ma jirto haakadaa unbaa distidiina buuxsantay raashinna ilaahay subxaana wa tacaala uu ugu shubay meesha wax ku ridqan jireen moofadiina ilaahay subxana watacaala hilibuu u geliyey biayri waasi biayri waasiati makhluuq makhluuq arrintaasi ay soo martaba iyadoo aani jirin ninka markaa wuxuu sameeyey raashinkii daadsanaa midxinka hareerihiisa ayuu ayuu xaadhay oo ururiyey macanaa waxoogay faruhu la galay shaqadii ilaahayga ahaydee meeshaa ka socotay qaala rasuulu اllahi salى اllah alay waslm low tarakaha ladaanat aw طaxanat ilaa ywmi اlqiyaama rasuulku calayh الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi hadduu dayn lahaa oo aanu taataabteen sidaasunbay u wareegi lahayd oo raashin ay u ridqi lahayd oo daqiiqun xagga ay ka soo daadin lahayd iyadoo xob aan lagu shubin laakiin taabashadiisaas ayaa barakadii ka qaaday oo waxoogay ilaahay fadligiisa waasicaa ayuu ka yaro degdegay oo wuxuus yihi intaa daadatay bal horta uruso ile waa gaajiya busaaradiiyo dhibaata ayaa hore u taabatay deetana arrinta noocaasi waxoogay barakadii bay ka qaado oo intii markaa ridqabaysa mooyaane wax dambe ilaahay subxana watacaala uguma soo shubin qisadan alimaam abaraani baa wariyay fi lmucjam alawsat walbayhaqi fi dalaa'il nubuwa waayo waxay calaamo u tahay nebinimadii rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam waayo wuxuu ka sheekeynayaa wax hortii dhacay waxyi mooyaane wax kale aan lagu ogaan karin buu rasuulku calayhi salatu salaam ka warramaya qisadani waa qiso la yaab leh mar hadduu nebi maxamed calayhi salaatu salaam inoo sheegay numinu biha qaطcan si go-an baynu u rumaynaynaa wallahu yaqdiru calى akara min hada allah wuxuu awood u leeyahay intaa in ka badan waqad facal waxaa wax ka weyn buu ilaahay siiyey waaba laba qof oo ilaahay subxana watacaala gaajaysnaayo ilaahay raashin siiye isal nafsaka man yarzuqu hadi اkhalaa'iq yaa arzaaqa khalaa'iqdan tirada badan kale noocyada duwan oo mid walba risqigiisa meeshiisa ugu keeno iyadoon fayl la gelin kuyu aan la gelin oo midna wixii ilaahay subxana watacaala u qoray u qoondeeyey aanu aanu ka habsaamin midna aan la ilaabayna loodhan maanta adiga waa lagu ilaabay waad aragteen oo hooyada waxa dhacday caruurteedu hadday badanyana kala ilowdo tira alla hebel baa shaw maqnaa oona waxooga u dhigin laakiin allah subxana watacaala khaaliqi khaaliqa ahi awooddiisu waa badan tahay waxna ma ilaaba ilaahay subxana watacaala khalaa'iqdiisa o dhan ilaahay isaga ayaa arzaaqa qofka muslimka ahina wixii ilaahay qur-aanka uu ku sheego amaba se nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu ku waramo waa inuu rumeeyo oo hada min aliimaani bilgeyb waxyaaba aan inoo muuqana inagu aynaan arag laakiin allah uu inooga warramay ama rasuulku inooga warramay rumaynteedu waxay ka mid tahay rumaynta heybka oo ilaahay uu ku ammaanay cidda laga helo alflam mim dalika alkitaabu laa rayba fi hudan lilmuttaqiin aladiina yuminuuna bilgeyb sifada koowaadee lagu ammaanay kuwa qur-aanka rumaysan waa aliimaanu bilgeyb waxaan masalada ugu yaro dheeraanaya waxaa jira kuwa la dhaha caqlaaniyiin oo yuqadimuuna alcaqla cala sharc caqligooday ka horaysiiyaan sharciga ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii caqligoodu aqbalee shareecadu ay sheegtayna way aqbalaan wixii caqligooda yaro koobana daciifkii uu qaadi waayana waxa dha waraxa waxba kama jiraan waxaa suurtagal maaha arrintaa waa ka ladnaan jirna laakiin baryahan dambe intan waxa weeyaan waxaan barahan bulshadu ku wada xidhiidha ay beledkeenna ku bateen in fara badanoo ka mida dhalinyarto aqoon diineedna aan lahayn ayaa arrimaha noocaasi fikirkaa noocaasee alla la koodnimadee qur-aankii iyo xadiiskii nebiga ka hor imanaya uu soo gaadhay waxaa arkaysaa dhalinyar axaadiiii nebiga calayh salaatu wasalaam caqligooda yaro daciifkaa inta ay ku miisaamana waxaas wax suurtagala maaha waxaa tusaalayaasha ka mid aan akhriyey oo inan oon arkay qoraal inan reer hargeysaa hadda hargeyse ma joogo laakiin waa reer hargeysa waan garanaya ayaa waxaa nin baa wuxuu soo qoray xadiidka muslim uu wariyey nebigu calayh salaatu wasalaam uu yidhi axabu lbiqaaci ila allahi masaajiduha wabqad lbiqaaci ila llahi aswaaquha ilaahay dhulka wuxuu ugu jecelyahy masaajidada waxaanu ugu necab yahay suuqyada deetana inankii buu la hadlayaa oo qoraal uu usoo qoray markaasaa wuxuu ku leeyahy hebelow waxaa magaciisa sheegi maayo hebelow adiga aabbahaabaa dhaxal kaaga tegay sidaa awgeed baad suuqa la huudanto suuqa aad nacda nin suuqa ka maarmo lacag haysta baad tahay waa ilaa haddii kale suuqa saa umaad caydeen oo xadiiskii nebiga wuxuu ku sheegaya suuqcay iyo iyo waxaan la aqbali karin waxaasi wax la aqbali kara maaha buui suuqu waa meesha dadku ka ganacsadaane dadku ay ku nool yihin xadiisku ma wuxuu leeyahy suuqa ha tegina buu leeyay xadiidku ma wuxuu leeyahay ha ganacsanina oo ha kala iibsanina maya masaladu ka hadlaya waxa weeye suuqa khalad badan baa ka dhaca taan inaguba waynu aragnaa soo maa masaajid dee inta badan laysku leynaya maynaan arag mararka qaarkood fitanku masaajidada waa soo galaane laakiin inta badan masaajidada ilahay baa lagu caabuda masaajid laysku caayayo ama laysku laynayo dhiig uu ku daadanayo inta badan dee lama arko laakiin suuqa waa dad islaynaya dad iscaaya khiyaana suuqa ka dhacda qish baa ka dhacaya wax laysu qariyo been baa ka dhacda dhaar beena qofku inuu ku dhaartu wallahi intaasaa laga hosiy wallahi waxba ima saara marka suuqa ilaahay subxaana watacaala wuuu wuxuu ku dhacay maaha suuqnimada eh waa khaladaadka ka dhacaya wey marka dad dadkan waxay isleeyihin caqli baad isticmaalaysa lakin xataa caqli ma isticmaalayaan oo caqliga saxdii dee waxay ahayd inuu kala garto masaajidka iyo iyo suuqa iyo waxay ku kala duwan yihiine mid walba waxa lagu hayee waxa weeyaan ka dhaca qisadan awala waxaynu ka baranaynaa fiiha ihbaatu karaamaat alawliya awliya way jiraan ilaahayna subxana wa tacaala uu karaameeya awliyadiisa awliya inay jiraan waxa u dilada qur-aankaabaa lagu sheegay laakiin waxay isweydiin le yaa awliyaa dadka qaarkood waxay awliya u yaqaaneen qofkii wax lala yaabo aan hore loo maqaloon loo arag oo dadka aan looga baran lagu arko kaasay awliya u yaqaaneen mid iyadoo halkan aad daqiiqad ka hor aad ku arkayso un haddana qof xaramka uu kaala soo hadlo idhaahdo isagoo ka nala jooga sheekhi waxa khalaas markii waxay odhanayaan waa weli bay odhanayaan waayo welinimadiiba waxay moodeen qofka in laga arko wax lala yaabo khaariqu caado ah wixii loo bartay wax ka baxsan ama wuu duulay ama biyuu ku dul socday ama dab holcaaya buu dhex galo haddana kumuu guban ama quraaradaha ayuu saa u jajabsanayaaoo markaasuu liqaya haddana waxba ku noqonahay ama waran buu halkaa shafka iska gelinaya dhabarkuu iska soo saarayaayo haddana waxba ma qabo dadka qaar baa moodaya welinimadu inay waxaa tahay ama qof buu koodha waryaa kaan siyaaradii sheekh maanta waxba maaye iga dhaaf hadduu qof ka baqanayo su odhanaya ha waad bixi wada soo maa annagaa kaa qaadana iska daa habeenkuunbuu waraabi xeradiisu isu soo daruurinayaayo wankii ka dhaqaaqaye adhigiisu qaadanaya soo waryaah awliyada badoodii gala markan awliyadu waxoodii sii waayey waa kuwa waxoodii qaatay awliyadu kaa waraabaha soo noqonaya habeenkii ama waraabaha soo diraaya ayuu moodaya inuu awliye yahay laa awliyadu waxaasoo dhami astaanu maaha awliyanimo iyo wax ka daran qofka haddii lagu arko waxa awliyanimada calaamadu ah allah baa inoo sheegay alaa ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun labada arimood hoosta ka calaamadii aamanuu wa kaanuu yattaquun awliyadu waa labadaa sifa cidiinay iimaan iyo alla kacabsi diinku dhaqan qofay diintu xidho qofka hadday diintu xidhaysana addoomaa ilaahay uma faano umana hanjabo xoolahoodana xoog kagama qaata iyo dulmi qof aan markaa diin ku toosnayni ma noqonayo weli ilaa welinimadiisu ay dhamaystiranta walihaada muuminiinto dhami waa awliyo hamoodin awliyadu cid gaarayna yihiin qof muuminun weli ahayn mama jiran wlmuuminuuna kulluhum awliyaa raxmaan muuminiinta oo dhami waa awliye ilaahay muuminiinta oo dhami waa awliye ilaahay qof muuminun weli ahayna ma jiro wayatafaawatuuna fi lwilaayati xasaba tafaawutihim fi liimaani wataqwa laakiin waxaa lagu kala welisan yahay sida loo kala iimaanaya alla kacabsi baday waa taas walihaada baa imaamu shaafici wuxu uhi haddaad aragto qof duulaya ama biyaha badda dul socda ha uga markhaati kicin weli ilaahay inuu yahay uga markhaati kicin ilaa adeegta camalkiisa inuu yahay mid ilaahay ka baqo diinta ku toosan farallada ilaahay guda xaaraanta ka fog iyo inuu yahay mid shayaadiintu ay la shaqaynayaan waa dhici kartaa dad ilaahay ka fog in waxyaabo badan laga arko sababtuna ay tahay shayaadiinta oo caawinaya ila shayaadiinta laftooda awliyay leeyihin marka qisada nebigu inooga warramay min karamaati alawliyaa ayay ka mid tahay sidaa ilaahay subxana wa tacaala gabadhaa ducadeedii u aqbalay rabbina subxaana wa tacaala arrimaha la yaab kale uu uga muujiyey waxaa kaloo qisadaanu ka baranaynaa ducada iyo fadligeeda iyo raadkeeda gaar ahaan ducadu markay ka timaado qof dhibaataysan oo ducadiisu qalbiga ay ka soo gooday undur kayfa istajaaba allahu liducaai hadi lmar'a gabadhaa ducada ilahay siduu aqbalay bale qaala rabukum udcuunii astajib lakum ballanqaadka ilaahay subxana wa tacaala ayaa u dhaboobay waxaa kaloo aynu ka baranaynaa qofku nicmada ilaahay subxana wa tacaala waa inaanu ku qaabilin dabakawarwar iyo tirin iyo waxyaabaa noocaasa waxbaha tirinin qofku dee haddii ganacsi iyo xisaab iyo waxyaaba noocaasa ku jira waa halkeeda laakiin nicmada kale ilaahay uu ku siiyey raashin gurigaaga yimi lacag jeebkaaga soo gashay waxbaha tirtirinin waayo tirintaasi maxay calaamad u tahay yaani dabakawarwar talo intee ka hadhay talo markay dhammaato maxaad cuni doontaa markaa barakaday ka qaadaysa laa tuuki fa yuuki allahu calayki nebigu caaisho saasuu ku yidhi waxbaha qiyaasinoo hamiisi waxa ilaahay kusoo geliyey yuu ilaahay kuu qiyaasaya ina allaha yarzuqu man yashaa bigayri xisaab sooma allah subxana wa tacaala bilaa xisaab buu addoomihiisa arsaaqa adiguna arsaaqdaa ilaahay bilaa xisaab ku qaabil ha isu qiyaasin adiguna nabigu alayh salatu salam wuxuu sheegay ninkaasi hadduu dayn lahaayo raashinka intaa daadaadatay aanu xaadheen oon urursadeen in barakada ilaahay subxana wa tacaala ay iska socon lahayd ilaa yowm alqiyaama ilahay baynu subxana wa tacala weydiisanaynaa inuu inaga dhigo min awliyaa'ihi almuttaqiin acmaasha saalixaana uu ina waafajiyo inagana aqbalo وجزاكم الله خيرا صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته